أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dowladda silibiyadda ee maraykanka oo sheegtay in taliska afrikom loo dhisay sidii uu u difaaci lahaa bulshooyinka kirishtaanka ah ee ku nool qaaradda afrika muxuu donald trump ka damacsan yahay ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya wasiirka difaaca xukuumadda washington oo caddeemo cusub bixiyey warbixin ku aadan ayaad caawa faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah maxaa ka jira in maamulka shaadaladhirirka somalilan uu xiriir cusub la samaysanayo dowladda ruushka maxaase arrinkaas xilligan ku soo beegay warbixin ayaan soo gudbin doonnaa dowladda silibiyadda ingiriiska oo si xun u bahdishay ciidamadii shaadaladhirirka dowladdii dabalilifka afghanistaan biritan oo albaabada ka soo xiratay caloosha dushaqaysayaashii ay ku adeegan jirtay barnaamijka ayaan caawa ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa beesha habargidir oo shir ballaaran ku yeelatay degmada jowlo ee wilaayada islaamiga ee mudug kaasoo looga hadlayay ka hortagga maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan qayba ka mid a gobolkaasi munaasabaddii gebagabada shirkaasi ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan kelimaadkii laga jeediyey qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafareebka ka marnaan doonin barnaamijka waxaa caawigala qaybgeli doona walaalaha faysal mahad iyo maahir anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa sheegtay in taliska afrikom loo dhisay sidii uu u difaaci lahaa bulshooyinka kirishtaanka ah ee ku nool qaaradda afrika muxuu donald trump ka damacsan yahay ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya wasiirka difaaca xukuumadda washington oo caddeemo cusub bixiyey ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaynoo haya walaalkeen faysal mahad soomaali bishii oktoobar sannaddii laba kun iyo toddoba wakhti hadda laga joogo toddobiyo toban sanno afar bilood laba isbuuc iyo laba maalmood ayaa la aasaasay taliska ciidamada maraykanka qaaradda afrika ee loo soo gaabiyo africom aasaasidda taliskan waxaa lagu soo beegay bila yar ka hor markii ay ciidamada dowladda xabashida itoobiya duulaanka gardarada ku soo galeen soomaaliya ayna dalka oo dhan qabsadeen gees ka gees george w bush madaxweynihii dowladda saliibiyadda maraykanka ee xilligaasi ayaa taliskan si gaara u diyaariyey isagoo u doortay in uu taliska hagidda howlgallada ka samaysto magaalada stuud waddanka jarmalka dalka jabuutina uu noqdo halka laga qaado weerarada tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn ee ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya africom ujeedkeeda ugu weyn waxa uu yahay sidii loola dagaalami lahaa muslimiinta qaaradda afrika sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaadanayaa ilaalinta mujtamacaadka iyo bulshooyinka saliibiyiinta geeska qaaradda afrika taliskan oo maraykanka uu sheego inuu ku wajahayo khataraha waxaa loogu yeedho argagixisada oo loola jeeda muslimiinta haddana kama marna galaangalka awoodeed ee ameerikaanka kala dhexeeya quwadaha kale ee loolanka kula jira sida shiinaha oo isna saldhig weyn ku leh dalka jabuuti duqaymaha laayaanka ah ee diyaaradaha dagaalka maraykanka ay ka geysanayaan dalkan muslimka ee soomaaliya ayaa laga soo agaasimaa waddanka jabuuti oo uu ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidanka ameerikaanka ah ay ku leeyihiin qaaradda afrika toddobiyo toban sanno ka hor markii dhidibada loo taagay africom waxaa lala lamaaniyey howlgalka kufaarta ee loo yaqaano amisom balse hadda la huwiyey shaatiga ee yusom isku soo beegidda taliska africom duulaankii ciidanka xabashida Itoobiya iyo imaanshiyihii ciidamada Burundi iyo Uganda ayaa ahaa isku xir weyn oo uu Maraykanku sameynayay hadda oo ku dhowaad labaatan sannadood laga joogo dhisidii taliska africom ayuu wasiirka cusub ee difaaca maraykanka markii ugu horraysay ka shanqariyey ujeedka ugu muhiimsan ee loo dhisay ciidamadan bete hegse oo ah wasiir xagjir nasraani ah ayaa sheegay in afrika ay tahay goob dagaal oo muhiim ah oo ay isku hayaan xoogagga jihaadiga ah iyo dadyowga kirishtaanka ah ee ku nool qaaraddaasi sidaa daraaddeedna aysan oggolaan karin isbeddel dhanka maamulka ah oo ku yimaada geeska qaaradda afrika wasiirka difaaca maraykanka oo saraakiisha africom kula hadlayey waddanka jarmalka ayaa muujiyey inaysan raalli ka ahayn in bariga afrika uu noqdo meel uu islaamku mar kale xukumo hadalkan oo bannaanka soo dhigaya waxa uu salka ku hayo loolanka faca weyn ee ka socda mandiqadda hegseth ayaa sidoo kale sheegay in dadka kirishtaanka ah ee ku nool qaaradda afrika ay muddo dheer la kulmayeen dhibaatooyin joogto ah balse hadda la joogo xilligii la xoojin lahaa difaaca dadkaasi
kaasi waa howlgal si weyn u mudan in la maalgeliyo afrika waxay safka hore uga jirtaa dagaal ay kooxaha islaamiyiinta la gelayaan bulshooyinka masiixiga ah ee cadaadiska kala kulmaya argagixisada kuwaasoo la iska indhatirayay muddo aada u dheer
dhinaca kale maamulka trump ayaa xaqiijiyey inuu dib u eegis ku samaynayo joogitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya balse wasiirka cusub ee difaaca ayaa sheegay inuu dhegaysanayo talooyinka taliyaasha ka howlgala gudaha soomaaliya si loo go'aamiyo qaabka ugu habboon ee loo wajihi karo dagaalka ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray argagixisada oo uu la jeedo mujaahidiinta al-shabaab wasiirka ameerikaanka ah ayaa carabka ku adkeeyey inay awood u leeyihiin la dagaalanka mujaahidiinta iyadoo uusan hal askari ka joogin ciidda soomaaliya taas oo ula jeedo inay suuragal tahay dhaqangelinta qaraarkii uu taraamp qaatay sannaddii laba kun iyo labaatan kolkaas oo ciidamada ameerikaanka ah uu ka saaray soomaaliya
madaxweyne donald trump wuxuu si cad u sheegay in aynan rabin in ciidamo ameerikaan ah loo kala diro adduunka oo dhan halka aan si waxtar leh meelo fog uga fulin karno howlgallada la dagaalanka argagixisada iyadoo aanay ciidamo goobta dagaalka naga joogin taasi waa waxaan annagu doorbidayno laakiin waxaan dib u eegi doonnaa joogitaanka ciidankeena ee dalka soomaaliya
dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa qarash dhowr bilyan oo dollar ah ku bixisay duulaanka saliibiga ah ee ay ka waddo soomaaliya ilaa iyo haddana ma xaqiijin guul la taaban karo oo ah inay wiiqaan awoodda mujaahidiinta ama ay dalka oo dhan u gacangeliyaan maamullada dabadhilifyada ah ee faafiya waxa loogu yeero dimuqraadiyadda gabagabadii dabayshu waxay u socotaa xaggii ay ka iman lahayd xaaladda ayaana ku adag cadowga jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka qaawan ku soo qaaday diinta dadka iyo dalkan soomaaliyeed ee muslimka ah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ingiriiska oo diiday in uu magangelyo siiyo kumanaan ka tirsan ciidanka dowladdii hore ee afghanistan ciidamo ka tirsan xukuumaddii riddada ee burburtay ee afghanistan ayaa lagu bahdilay warqad ay u dirsadeen mid ka mid ah dalalka dhaca qaaradda yurub kaasi oo ka biyadiiday codsigaasi maleeshiyadan oo ka tirsanaa kumaandooska xukuumaddii hore ee kaabuul ayaa codsi magangelyo doon ah u dirsaday dowladda saliibiyadda ingiriiska oo ka mid ahayd isbahaysigii saliibiga ee ku jabay duulaankii uu ku qaaday afghanistan wasaaradda difaaca ee dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa sheegtay in ay diiday codsi rasmi ah oo kaga yimid ilaa laba kun oo askari oo ka tirsanaa ciidankii gaarka ee xukuumaddii riddada ee ashraf khani waxay wasaaraddu sheegtay in ciidankan kumaandooska ah ay soo bandhigeen caddeymo muujinaya inay ka dhinac dagaalamayeen ciidanka kumaandooska xukuumadda london ee ku soo jabay afghanistaanta xorta ah wasaaraddu waxay sheegtay inaysan dib u dejin u samayn karin ciidankaasi codsigii ay u dirsadeen xukuumadda london ayay ku hongoobeen waxaana si cad loogu sheegay in uusan ingiriisku dib u dejin u samayn karin ciidankaasi go-aankan uu ingiriisku ku diiday codsiga uga yimid ciidankii hore ee dalka afghanistan ayaa yimid toddobaadyo un kadib markii maamulka trump ee saliibiga maraykanka ay joojiyeen duulimaad ay dalka maraykanka ku iman lahaayeen tobanaan askari oo ka tirsanaa xukuumaddii hore ee ashraf khani iyo qoysaskooda ee ka dhinac dagaalamayey ciidanka kufaarta maraykanka dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamadii afghanistan ee maraykanku sida gaarka ah u tababaray ay quudaraynayaan in ay ku biiraan dagaalka uu ruushku kula jiro ukrain maadaama ay ku hungoobeen in dib u dejin ka helaan dowladdii ay labaatanka sano murtasaqada u ahaayeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxaa ka jira in dowladda ruushka ay u gacan haatisay maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay somalilan warbaahin madax bannaan oo laga leeyahay dalka hindiya ayaa daabacday warbixin ay kaga hadlayso ruushka oo dhaqdhaqaaqii hor leh ka bilaabay geeska afrika gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gobollada waqooyi ee la baxay somalilan sida lagu sheegay warbixinta dowladda ruushka ayaa isbuucii hore dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale ka bilowday dalal dhaca geeska qaaradda afrika oo ay ka mid yihiin somalilan jabuuti iyo suudan wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha ururka ganacsiga ruushka u qaabilsan qaaradda afrika ayaa dhowaan socdaal ku tagay somalilan waxaanay kulamo halkaasi kula yeesheen madaxda maamulkaasi kaga wada hadleen iskaashiga beeraha waxbarashada iyo saadka igor murasof iyo wafdigiisa ayaa la kulmay siciid maxamed oo ah wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan iyo cabdifataax ismaaciil ducaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray xoojinta fursadaha maalgashi ee somalilan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana warbixinada mareegta wakaaladda shahaada ay daabacday ka mid ah dowladda yemen oo heshiis la gashay sanduuqa lacagta carbeed warbixintu waxay sheegaysaa in dowladda dabadhilifka ah ee yemen ay heshiis rasmi ah la gashay waxa loogu yeero sanduuqa lacagta carabta si ay dib u habeen ugu sameyso deymaha uu sanduuqaasi ku leeyahay waddanka yemen heshiiskan waxaa si rasmi ah u saxiixay wasiirka maaliyadda yemen ninka lagu magacaabo saalim bin barig iyo agaasimaha guud iyo guddoomiyaha guddiga sare ee sanduuqaasi fahad al turki waxaan markan soo qabanayaa mareegta fafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka gudmaraynaa dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa mar kale gabaldhici shalay ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaaladaasi khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir baraha bulshada waxaa si aad ah looga hadalhayey qodobka ku saabsan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada oo iyagoo diifta dagaalka ay ka muuqato ka soo muuqday gobolka galgaduud islamarkaana uu taliyahoodu u calaacalayo bashir taliyaha ururka siddeetan iyo lixaad ee maleeshiyaadka murtadiinta ee ka howlgalaa bariga wilaayada galgaduud ayaa khudbad uu u jeediyey maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta wuxuu ku muujinayey quus isagoo si cad u sheegay in maleeshiyaadka ay ka firxanayaan jiidda dagaalka sababa la xiriira weerarada mujaahidiinta ee joogtada noqday muuqaalka maleeshiyaadkan oo lagu faafiyey barta facebook ayaa laga dheehan karay diif darxumo iyo daal ay ka dhaxleen weeraradii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka masegawaay ee bariga wilaayada galguduud bal aan dhegaysanno codka murtadkaasi waxaan rabnaa nink walba wuxuu ku jiri jira inuu ka tanasulaan rabnaa inuu xoogga dalka u soo go'aan rabnaa wixii loo qoray oo loo diyaariyey inuu ka shaqeeyaan rabnaa inaysan naga noqonin madaxa soo tus kadibna ninkan la yidhaahdaa ka dhuuma inaysan noqon kumana daafici karno kala daad musuq maasuq iska daba wareeg waxaan ninkal ciidannimada aan ninkal suul iyo raad midna aan ku lahayna kuma daafici karno ragga maangamaangaa waxaan ku naqaannaa dhanaa layga leeyahay iyo anaa xoogaa asiga taliyaha iyo aniga xagaldhel lahaa naga dhexaysa waxaasay ku marmarshimoodaan dad badan oo arrinkan uga falceliyey baraha kala duwan ee bulshada ayaa muujinayey sida maleeshiyaadka murtadiinta ay ugu horbaaba'ayaan mujaahidiinta xitaa taageerayaasha kooxda ridada ayaa aad u dhaliilay muuqaalka laga soo qaaday maleeshiyaadka ku sugan deegaanada dhaca ceeldheer iyo masegawaay qaar ka mid ah falcelinada dadka haddii aan eegno waxaa ka mid ah farxaan macalin wuxuu leeyahay waxaan ciidan ma ahan ee waa maleeshiyaad bal eega muuqaalkooda foosha xun wejiyadooda waxaa ka muuqataa bushaarad iyo foolxumo askar darooga cunid ay dilootay ayay ku sheegayaan ciidan qaran maxamed ilyaas qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay taliyaha isaga ayaabaa niyad jabsane sidee ciidanka u dhiirigelinayaa ayuu yidhi runtii waa nasiib darro haddii ciidankii dowladda inta gobollo fogfog la geeyey sidaan al-shabaab loogu loogay qof ay ugu qoran tahay waa heen sarnaale waxauu leeyahay abtooy ay ciidan ka dhigteen taliyaha ayaan la yaabay wuxuu leeyahay meeshan madaxa ayaa la keenaa waana laga laabtaa ciidan taliyahoodii cabsanayo ayaa rabaa in ay al-shabaab ka guulaystaan ayuu yidhi daadir ciidoole qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay urarka siddeetan iyo lixaad laguma tashan karo ee nafta beena u sheegina ayuu yidhi xubintiina waa nagayntaa bashiir caawa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee mudug dhowaan waxaa degmada joolo ee wilaayada islaamiga ee mudug ka dhacay shir ay yeesheen beesha habargidir kaasoo looga hadlayay kahortagga maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan qayba ka mid ah gobolkaasi shirkan waxaa looga arrinsanayay sidii beesha habargidir ay usii labalaabi lahayd dagaalka lagula jiro gaalada iyo gaalraacyada ku sugan qayba ka mid ah dhulka beesha habargidir ay ka degto wilaayada islaamiga ee mudug shirkan wadatashiga ayaa waxaa isugu yimid waxgarad in ka badan afartan oday oo ka mid ah beesha habargidir ee ku sugan mudug waxaana go-aan ku gaareen in dagaalka qayb lixadleh ay ka qaataan shirkan waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo ay isku afgarteen dhammaan waxgaradka beesha sidoo kale waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka soctay wilaayada islaamiga ee mudug ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu kulankaasi ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamsa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin allah tabaaraka watacaala waan mahad celinaynaa huma waanu mahad celinaynaa beelooyinta madarkici sraab garashadooda iyo gurmadkooda ay u sameeyeen diinkooda iyo dadkooda iyo magaranaysaa cirdigooda iyo sharafkooda garashadooda ay ku difaacanayaan walaalahooda mujaahidiintana ay ku garab siinayaan waa soo dhoweynaynaa waana bogaadinaynaa waana hambalyeynaynaa jazakum allahu khayran shirkeennii noo soo socday na insha allahu tacaala halkaanaan ku gebagabaysanaynaa biidni illahi tacaala waa soo dhoweynaynaa go-aamada aad gaarteen iyo ma garanaysaa wixii ka soo baxay qaybna ka ahaydeen maantay siraaca socda ee u dhexeeya kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo baybalka u dhexeeya masaajidka iyo kiniisadda u dhexeeya gaalka iyo muslimka muwaxidka u dhexeeya kolley maanta meel dhex oo la taagnaadaa ma jirto kufrigu hadduu madow yahay iyo hadduu caddaan yahayba wuxuu isubahaystay in uu la diriro diinta iyo ehelkeeda wuxuu isubahaystay in la barakiciyo la baabi'iyo muslimiinta meelay joogaanba waxay u heleen caamiliin muuqaalka nooga eg magacana nala sheegta hadday carab yihiin iyo hadday acjab yihiinba ballanqaad baan haysanaaho allah baan noo sheegay walcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambe waxaa iska leh kuwa muslimiintaha iska leh hal midna lama raadinayo kitaab iyo sunno wadaad boodo iyo mid dhaca iyo mid meel dhexa taaganba kasoo heli mayaan gaal iyo muslin mid ah oo heshiis ah oo gacanta ishaysta dan ay ka dhexayso lasoo heli maa ma jirto lasoo heli maa siiradaadan kasoo helayn kitaabkaadan kasoo helayn qur-aanka kariimka ah sooma helaysid raadi adugu allah baa noo sheegayo wargaaladu inka raali noqon maayaan yuhuud iyo nasaara ilaa ma garanaysaa ay inku qanciyaan waxay ayagu diin ka dhigteen oo beenta ah oy uga hor yimideen ilaahay kitaabkiisa uga hor yimideen ku diidayaan ilaa ay adinka inku qanciyaan ilaa ay inka saaraan diintiina muslimiintana waxaa u taallo ilaa fidno la waayo adduunka fidno laga waayo ummaddu ay waxidayso allaheeda ay waxidayso inay dagaalamaana u taallo muslimiintana muslim waxaa u yaallo inta fidno adduunka laga weynaayo seefta inuusan dhulka dhigin gaalada la guro la gaagaabiyo ayaga oo dullaysan oo gacantooda jisyada ku wada ilaa ay gaaraan allah wuxuu yidhi gaalada la dagaalama anigaa gacnihiina ku cadaabaya anigaa hoojinaya anigaa adinka inuu guul siinaya adinka dagaalama asbaabta bis la imaada waxa aad ku dhigtiinoo gacmihiina ka dhasha quluubta muslimiinta yaan ku shaafinaynaa annaga waxaana laga rabo asbaab uun baana laga rabaa guushu ilahay gacantiisay ku jirtaa annaga toosnaan baa nalaga rabaa amarka alle inaan qaadanaa nagala rabaa insha allahu tacaala aniga waxaa ii muuqdo guud baa ii muuqato muslimku inuu guulaystay aa ii muuqato calaamaadkeeduna waa muuqdaa gaalo waa jabtay dhaqaale ahaan waa u jabtay siyaasad ahaanna waa u jabtayo waagii horo dagaalkeedu muslimiintu ku wajahnaayay maanta ayadaa isku wajahan gaalo waa jabtay horta intaa ogaada hoosta ka xariiqa ilaah baana nooga filan allah baa nooga filan maanta laakiin gaala waa qooq furtay ogaada kuwa doqomada ah ee owrka ugaareeda ee annaga naga dhashay fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay war ilaahay u toobad keena war odayaashiina baaqooda dhegaysta war odayaashiina baaqooda dhegaysta allah u toobad keena moorada eeyaadood gasheen ka soo baxa baaraka allah fiikum waa soo dhoweynaynaa go-aamada aada qaadateen garabkiinaan nahay sida ma garanaysaa aada duubka u xirateen oo annagana hore noogu xirraay waana iskaashanaynaa insha allahu tacaala waxaa noo ballana diinteenna iyo cirdigeenna iyo sharafkeenna iyo deegaankeenna inaanan ogolaanin dullaal nacas ahoo annaga nagu abtirsada inuusan qolo kale ka gedin inuusan dullaal ka noqon oon ka difaacanno sida go-aamadaba aad ku soo saarteen taasaa noo ballama jasaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonadii goobta ku sugnaa ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu munaasabadda ka jeediyey naqiib cali maxamuud maalin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan bacdigeed meeshaan maanta waxaa isugu yimid dadka loo yaqaano madarkicis iyagoo ka tashanaya maslaxadooda diimeed iyo sidii ay maaragtay cadowgooda isaga difaaci lahaayeen oo wax isaga dhihi lahaayeen waxaan marka sheegaynaa go-aankeennii iyo wixii naga soo baxay annagu waxaan nahay dad muslima ilaahay baa muslimnimada maaragtay na siiyey isagaan kaga mahad celinaynaa muslimnimaduna sheegasho kaliya waxba kuma gasho waxay rabtaa in laga dhabeeyo oo waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa lagu bixiyo naf iyo maal meel kastou joogo ama murtad ha noqdo ama ha noqdo maaragtay macawisley murtad kala noqday ama maaragtay gaalo caddaana ha noqoto waxaan dhegahooda ku shubaynaa inaan maaragtay dagaalkoodu uu xaq nagu yahay inaan ilaahay ku raalli gelinayno inaan dhiiggan iyaga ku bixinayno inuu koodu noo bannaan yahay annagoo ka duulayna ilaahay kitaabkiisa ilaahayna uu ku yiri fii suurati towba qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuulahu walaa yadiinuuna diina alxaq saddexdaas amuurood oo maanta ay murtadiintu ku caddahay oo aysan ilaahay kitaabkiisii ka diin yeelanayn wixii ilaahay xarimana aysan ka xaaraam yeelanaynin iyo amuuro kale ayaa maarata anu waxaan ku khasbannahay oo ilaahay nagu imtixaamay inaan kula dirirno marka kolle dhago waad leedihiin dhimashadiinna iyo baabi'iinna waxaan ka jecelnahay inaad soo hanuuntaan ilaahay kitaabkiisa aad maarata dagaalka ka daysaan dadka islaamka dhibka aad ka daysaan doqonnimada iyo dagaal xumada aad iska daysaan waxa weeyaan dadkaad la diriri lahaydeen ayaad maaragta u safan tihiin maanta dadkaad garab sii lahaydeenna waad ka soo horjeedaan waxaan ilaahay idiin weydiinaynaa ilaahay maaragtay inuu hanuunka idin tuso baadilkana idinkaga naxariisto haddaad intaa weysaanna waxaan ilaahay mar kale weydiinaynaa gacmaha mujaahidiinta ilaahay inuu idinka sillado waa waxa weeye ilaahay baaba idiin daaro qof kasta oo maanta muslin sheegta waa imtixaaman yahay seven imtixaan ayaa lagu jiraa qofku wuxuu noqonayaa qof iimaankiisa iyo diintiisa saxiix yeeloo ka run sheega ama wuxuu noqonayaa oo diinta uu sheeganayaaho waxba aysan ka jirin ilaahay wuxuu nagu amray inaan dagaalanno oo waxa weeyaan kitaabkii baana amraya aan sheeganaynay oo aan muslimka ku ahayn sidaasaa kitaabkiina amray in la diriro oo gaalada lala diriro waxay ka mid tahay islaamnimada iyo iimaanka aan sheeganaynay qayb ka tahay marka gaalada waxaan u sheegaynaa iyo murtadiintooda iyo macawisleydooda oo aan sugaynaa dagaalkiina soo dhawaadaan idin leenahay ilaahayna wuxuu idinku halaagi doonaa gacmaha mujaahidiinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey naqiib cabdiraxiin bacdow oo ka mid ah golaha dhaqanka islaamiga ah waxaan rabaa inaan mahad celiyo kasoo qaybgalayaasha shirka hadday yihiin culamaau diinka odayaasha dhaqanka dhallinyarada ganacsatada dhammaan shirka maanta meeshaan loo fadhiyo walaayada mudug degmada jawle aan maanta u fadhino annagoo ah beelweynta habargidir ee ku nool gobolka mudug waa wada tashi aan ka tashanayno danaheenna midka aqro iyo midka adduunyo intaba ah intaa kadib waxaan soo saarna bayaanaad bayaankaas marka aan soo saarayno oo aan ku hadlayno cid kasta oo khuseeyo waxaan rabnaa sida ay tahay inay u qaadato lamber kow marka koowaad waxaan leenahay xamladii uu soo qaaday ninka la yidhaahdo xasan gurguurte ay ka dhiman tahay saddexdii sano bisha hadda fooda nagu soo hayda soonqaadka ah ee uu ku jabay ead og tihiin amaan ognahay meel kasta oo laysugu tegey ama uu wax ku aruuriyey inuu ku fashilmay iyo baabiintii ummadda soomaaliyeed mar afaraad iyo mar saddexaad wuxuu rabaa inuu soo abaabulo taasaan wax rabnaa inaan uga digno dadka aan wakiilada ka nahay ilaahay na makaniyey dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinkeenna inaan uga dignaan rabnaa ninkaas waxba reebi maayo nin wax reebaa ma ahan waxaad ogtihiin kumanaanka hadda intii uu isagu lacagta aruursanaya ku baaba'day hooyooyinaa dhalay guryay ka maqan yihiin ilmay dhaleen waa agoommo iyagu naftoodiiay ku waayeen oo hadda aakrona ma hayaan adduunyana waa dhaafeen isagu marka inuu dhiigga dadka ka ganacsado uu diyaar u yahay dadka marka laga ganacsanayaan u degaynaa waxaan leenahay ka waantooba dhagarta iyo khayaanada reer galbeedka laydinkaga gadanayo iyo maraykanka iyo yuhuudda ka waantooba ilaahay idin abuurtay kabaqa iimaanka isgeliya waxyaabaha dhalanteedka laydin sheegaa been waaye waxaasa ku kadsoominaan leenaha waxaan kaloo leenahay annagu dalka aan degannahay oo saddexdii sano mar la cunuqabateeyo iyo mar la weeraro lagu haayey ilaahayna uu nagu badbaadiyo wax nooga ba'ay iyo wax hadda aan nooga ba'san aysan jirin hana soo aadininaan leenaha haddaad waanada diiddaan haysukaana soo aadinina haddaadna soo aadaanna waxaad nagala kulmi doontaan de dad dulmi ku socda wixii ay la kulmi jireen aad nagala kulmi doontaan af iyo aadin waxba idiin reeban mayno adduunyada aakhiro waaba ku kala tagnaya adduunyadana waxa weeye waxaad nagala kulmi doontaan halaag hana soo aadin inaan idin leenahay haddii aad macnaha dhagarta iyo khayaanada laydiin maleegayo oon idinkaga digayno aad diidaan inaad macnaha ka digtoonaataan waxaan u sheegayaa dadka habargidir gobolada dhexe degan ninkaa dhagartiisa inay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobi waayaanna deegaanka iyo dalka aan leenahay inaysan kusoo kusoo degdegin soo aadin haddayna soo aadaanna inaan gacanta isula tegayno oo aan maxnaha waxba aana aan isu reebanayna u sheegaynaa intaas waa baaqa aan u jeedinayo beelweynta habargidir ee gobolada dhexe degan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad in la dulmiyo ama la siro lagu talagalay waxaan kaloo u baaqayaa dadkii hore loo marin habaabiyey wixii dhintay waa dhinteen soomaalidu waxay tidhaahdaa caano daatay dabadooda la qabtaa caanuhu hadday kaa daataan oo haruu baalka weelka uu kaa dhaco wixii weelka kugu soo hartaa lagu dhagaa ee wixii daatay waaba daateen wixii dhintay waa dhinteen waxaan nool waxaan leenahay ilaahay u soo laabta toobad keena ee dalkiina iyo dadkiina iyo diinkiina ku soo laabta dadnimadiina ku jirta ilaahay caradiisa aad uga badbaadaysaan haddii aad diidaan waxba iskuma nihin wala alwalaa walbaraa naga dhexayda waxaan idinka nahay beri wax galgacaltooya iyo walaalnimaha naga dhexeeya ma lahan laba qaanadoodaan kala gadnay qaanada xaqa iyo qaanada baadilkaan kala gadnay baadilkaas aan idinkaga digayno ilaahayna uga soo laabta kana toobad keenaan leenahay dadka la marin habaabiyey oo maanta waxa weeye laga rabo carituulka in laga dhigto saasaan leenahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay naqiib cali saciid waxaa meeshan ku shiray beesha madar kicis waxay ka tashanayaan danahooda adduun iyo kuwooda aakhiro ayay ka tashadeen waxay ku heshiiyeen inay garab iyo gaashaan u noqdaan ilaahay kitaabkiisa ilaahay kitaabkiisa inay garab iyo gaashaan u noqdaan ay ku heshiiyeen iskana difaacaan cadowga ku soo duulay diintooda iyo dalkooda iyo deeqa ilaahay siiyaba saddexdii sanoo soo dhaafnay iyo afar sanoo ka sii horreyday iyo afartii kale sanoo ka sii horreyday dhibaatadii ay nagu wadeen xasan gurguurta iyo wixii macnaha ku hadaf ahay ayaa mar kale waxaa laysu soo kaashaday sanadka u haray baktigiisii uga haray inay mar labaad kii jawaanka faaruqa naga buuxsadaan jawaankii marka faaruqa ka ahaa inuu ka buuxsado oo hal sanada u haray kuna adeegto dadka waxmagaratada oo beeshan iyo beelaha kaloo muslimiinta soomaaliyeed ka dhashay dadka inuu ku adeegto asagoo caamiil gaalo weeye maraykan iyo yuhuud iyo etoobiya iyo kenya ku adeegata qof isku filan ama maxaa lagu abuuray garfahmaya ma aha waxaan leenahay sanadka u haray xasan gurguur ilaahay ha u tooba keenaan leen ilaahay ha u tooba keeno waxba guula kama keenaye waxaan leenahay naftiisa ha difaacdo ilaahay ha u tooba keeno subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka wax ilaahay difaacayo oo ilaahay wato cidna ma dumin karto waxaan leenahay kuwa doqmaha oo annagu qabiilka aan ku abtirsanno madarkicis la yidhahdo ka dhashay oo owrka ugaareed u ah xasan gurguurta iyo gaalada kasii dambaysa waxaan leenahay haddeeraan daadgurayntiinna iyo ninka la yidhahda raadintiinna iyo rafaadkiinna iyo towxiid uqabashadiina ku baaba'nay oo wakti nooga luma qarash nooga dhammaaday markaan intii ka dambayda dhib dambe gacmihiina ha ku raadsaninaadan laan ha raadsanina balaayo aanan waxba ka qaban karin dad muslimiina oo ilaahay kitaabkiisa difaacaya oo ilaahay kitaabkiisa isagu uu sheegtay inuu ilaashanayo soo dejiyey ilaashanayana ha isku dayinina inaad ilaahay kitaabkiisa aan dumanaynaahoo sharca ku dhaqankaan baabiinayna aad tidhahdaane waxaan idin leenaha nafta xumoo tiina ilaashada waa idiin baaqaynaa kuwii hore uu jira waxaan leenaha ka soo bax kuwa hadda markaan nin kale wax loo gunguntaayo macawisaha oo cari gedida loo soo gadaayo macawisadii loogu magacaabayana waxaan idin leenaha ilahay idin abuuro ka baqa haddaad diidaan soo maaha waxaad mari doontaa meesha kuwa idinka horreey mareen dadka dhalay dadkaa oo dadka noocaas soo daysanaya ee markii mid lagu dhago jeegada la qabto mujaahidiintu qabtaan dhahaya hadee hebel yaa hadda oday ka ahay hebelaa oday ka ahay weer hebeloo wiilaa lala tegey hadda ceshada markaan gacanteeda ku jiraan ceshada haddaan ilaahay kitaabkiisa aadna wax ku tarayn nabadgeliye haddaad nabadgeli weydaanna adinkoon kitaabka waxba ka bedeli karin aada xabad xabad u leen doontaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay gacmaha mujaahidiinta idinku cadaabo dadka murtadiinta oo ilaahay diinkiisa ka laabtay oo diinta ku dhashay oo qur-aanka la baray oo macalimiintoodii joogaan ninka la yidhaahdo inta loo soo geliyey maro barabarale la yidhi waxaad tihiin gorgor ama waxaad tihiin goodir ama dabagaalle ama haramcas wax ka jira lama arko wax ka jira lama arko magacyada la idiin soo bixinayaana magacyada aad ku kadsoomaysaan waaye waxaa idinka soo horreeya haddaad ninka la yidhahdo gorgor tihiin iyo haddaad dabagaalle tihiinba libaaxa idinka soo horreeya libaaxa idinka soo horreeya insha allahu tacaala ilahina wuxuu idinku cadaabi doonaa gacmaha mujaahidiinta oo ninka la yidhahdo dadkii noolaa iyo kuwii dhintaba aan wax ka fakana ayaa jirin oo gaalada baktiday oo ninka la yidhaahdo gaalo baqbaqtiday in u sujuudo keenay oo ad arkaysaan qadadka ka arkaysaan isagoo fooraro gaal gaal dulloobay oo baktiyey oo haddana gobol habray yahay u sujuudayay ilaahay idin abuuro inta ka baqdaan mas-uuliyadda aad u dhiiba leedihin mas-uuliyada loo dhiiba madaxweynaha leedihin madaxweynaha qofka yidhaha ilahi waa ku cadaaba hadduusan ilahi u taba keen madaxweyne ma aha shaydaan waaye masiibo naga dhalata weeye magac waa nala sheegtaa laakiin nagu nuuc ma aha maraykan u joogaa maraykan u adeegsimo u yahay asaga u shaqeeyaa mujaahidiinta meel kastay joogaan muslimiintana ilaahay waxaan ka baryaynaa nasriga degdega ilahi inuu siiyo ugu dambeynna mid ka mid ah abwaanada beesha habargedir ayaa tixdan goobta ka soo tiriyey libaaxuba wuxuu hawd cidlaa hor ugu maataaba haraad iyo kulayl iyo wuxuu holanka joogaaba hadba geed harweyn iyo wuxuu hog isku tuuraaba hamuunta iyo gaajada wuxuu la horda waayaaba hangafyada tallaabada wuxuu hore u qaadaaba hadba geel hoyaad gale xeryaha wuxuu haweysaaba hameen buu horweyn kaa dibbaday hooshka mariyaah halkaasuu micida hooriyaa hilib dibaaxeede anna waa habkiisii waxaan haatan leeyahay hadallada isoo gaaray waa hibo ilaahay huuraalihii fiqi miyaa hoogay ku cataabay waa ninkii loo soo diray xaradheere iyo degmooyinkii midig dhulkiisa oo layidhi adaa u dhashay oo habargidayha caadan falin huuraalihii fiqi miyaa hoogay ku cataabay mahirraafyaduu soo diraa haadda la cunsiiyey hilibkii raqdoodii miyaa laga dul haasaabay ayagoo hoggaan suran miyaa haarta lagu jiiday kuwii hoolada u timay miyaa hoos u wada jeestay nin kasta oo han weynay miyaa horagta laalaajiyay afartaa hada intaan ku dhiga helin maqaadsiiyey mahikaashe waa taftida haaribku ahaaye afar kalena way ii hadhay hadallo waaweyne haddaan fiqi haraatida la dhacay hoosna uga reexay hanfadkii gurguurtaa haraya aan hamba u reebo xasanow hawada baana waa lagu hongoobaa wixii aad hamaydeen laway horudhacoodii wixii aad hamaydeen laway horudhacoodiiye huuraalayaashii kufriga hadalkan gaarsiiye in shabaab hawadii kaa xidheen hoos isagu sheega rabbi baa u hiiliyey xaqay nala hor joogeen dheh hub iyo maal waxaan haystay waa naga hogaansheen dheh ciidankiina halaag baa ku dhacay jab iyo hayhaad dheh haadaan madow bay galeen hog iyo booraan dheh haadiyo waraabaha ku cuna hilin abaareed dheh haadunkii ka soo haray haddaa la igu haystaa dheh sidaasaan habheeb ugu jirnaa hadimo ceebaad dheh anna aan haraad iyo darxumo hohay u liitaa dheh hoofaartankii aan wadniya hadalkii beenow dheh hawo iyo hunguri baygu haray howlna waa gabay dheh waxaa hilibku ila dhuufan yahay waa huqdiya ciildheh afartaas hada intaan ku dhigay hilin maqaadsiiy mahikaas shawaataan murtida haaribku ahaaye afar kalena way ii hadhiya hadallo waaweyne aan hoos usoo daadegayo hoolka gudihiisa halgankii gumaystaha markii hilayga loo qaatay heeryada markaan tuurnay ee horewadka u jeednay nin walow hubkii owlahay hore usoo qaatay habarwacadka kaylada markii hebelow yeerayday hanqar dhacay sidiisii markii hugunku yeerayay kuwii libinta soo hooyayaad u hollanaydeen habargidir hiraabay maxaa hoos idiin celiyey maxaa howlgab iyo idinka dhigay hilib la roogayo dumarkan agoomaha hayoo horan gadaashiinna oo hanaadadoodii kufriga holaca leefsiiyey kolba haybta magacad raggii uga hawooteen hilaabooyga naagaha miyaan horin calooshiinna harka maxaad u jiiftaan sidii ari hubshaynaya waxaan rabaa oo kale bal yaan laysdhiina dalawud maayo doqonnimadii kaliyaw sheegay habargidira qayb bal hadda xamladan socotana taabayda habargidir laftirkeedu inay markaan gilgilad iyo howl wadana ku saabsan oo kale inaan ku daro oo kale wuxuu yahay qaybtaas dambe gaalada kufaartiya intii garac yuhuudeeda geyigiiyo dhulkeennii hadday gulub ku soo qaaday oo gaashaanka aan ula baxniyo gumaca baaruudda nin kastoo garaad lehe markuu gibilcanaan yooday habargidir hadday gaabsato goobtii laga waayey markaanay go-aan qaadatiyo guluf colaadeed gaalleef midii haysataan goxosyadoodii geel iyo waxay dhiibayaan gaabanow ari oo gabanadoodii hubkay ugu garaarsheen oo gabanadoodii hubkay ugu garaarsheen anna inaan guhaanyo ashe iyo guluf ku taageero ongeesiyaalkii saruur gabasyada u dhiibay saleemaan gadoodayo halkaan caralla guuxayo oon cayrka geedaha ka badan duulan soo geliyo oon gerijir iyo ceel habreed gaasas uga yeero guutooyin xoog badan markaan goob isugu keeno gaagaabsan maayo abwaan gayr qabaan ahay afka gaararkiisao dhammaa godol i buuxaah goonyaha markii aan dayoon geesba maruu jeesto nin waliba gadaashiis markuu gibil canaayoodo girin noof haddaan qaadan iyo gumaca baaruudda waxaan geedi dheer sii marnoon galab carrawnaaba hadba mayrac guuraha waxaan gulaf maqiiqnaaba gelin dhexa hameenkii waxaan guuxalalinaaba gadgaduudka waa beri markii galangal soo yaaca waxaan cadowga goobtau fadhiyo gabangabaynaaba kumanyaal gaboodale waxaan gowrac kala boodnay oon gaadiid wixii meesha yil gacanta saarnaaba insha allaahu guusheenniyo gayfan baa imane intaasaan ku soo gaabiye cadowga gaarsiiya u gudbiya go-aankeenna waa goonid caqiidaah gacan taagta waa gaal qurmaya gooni ugu sheega goodir iyo biciid geesle iyo farow gadoodaya markuu yidhi anaa gacan ku qaban wau garaad yariye godka lago cadaabkii fariin gaaban ugu geeye raggaan soo gulfaaya aduu kuuga leeyahay dheh gidaar kaama xigo wiilashii geesiga ahaydheh halkaanay garuumiyeysatan gabas colaadeedde gurigaad fadhido ay mar hore gebangabeeyeende wax dhammaad adduun galabsataye laysu soo guray qabri miyaad gelaysaa maharin geedku qariyaaha owr
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiise aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balana nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu